waa sanadkii labaad oo dadka dalkan oo soomaaliduna ay qeyb ka yihiin ay ku jiraan xayiraado uu sababay covid sagaal iyo toban inkastoo dalkan noloshu ayay si caadiya u socoto maalmaha ciidda oo aanay dadku fasax ahayn haddana dadka muslimiinta ah ayaa badankood fasax ka qaadan jiray shaqooyinkooda si ay u weyneeyaan munaasabadda ciidda iyagoo isku imaan jiray si ay iskula dabaaldegaan balse sanadkan xayiraadaha ayaanan suuro gelinin in dadka muslimiinta ah oo soomaaliduna ay qeyb ka yihiin ay isku yimaadaan si ay ugu dabaaldegaan munaasabadda ciidulfitriga masaajidda ayaa xiran dadka ayaanan sinaba isugu imaan karin sidoo kale dadka waa inay ku nagaadaan guryahooda oo aysan xitaa booqan qoyskooda ama asxaabtooda aanan guriga la deganayn ayaan cumar ayaa xustay in ciidan ay ku hareereysan tahay dhibaatooyin badan oo uu sababay covid sagaal iyo toban assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ciid mubaarak xuseen waad mahadsan tahay ciid mubaarak bulshada soomaaliyeed oo meel walba ku nool labadii ciidood ciiddii sanadka hore iyo ciidan sanadka hore kobodka dadka wuu ku cusbaa ilmihii ciidii waxaa waaye dharkii wixii markii loo soo gado masaajidkii lagu tukanayay bulshada isku imaaneysay makhaayadihii cuntooyinka laga soo cunaayay yacnii farxaddii ee farxi jiraan wuu yaraaday bicause waxaa waay inaad guryaha aad hadda ku qaadataa weli dhibaatadii ayaa taagan waxaa waay dismoral ilmihii dhan hadda dismoral ay iska noqdeen hadda waxaaba usii dheerba ilmihii xataa shoopin male dharkii ciidii wixii loo soo gadaa male dukaamada dhan way xiran yihiin online-ne waaye marka onlinekana waa dhib badan waxyaalo badan ayaa covidka keenay oo dhibaatooyin badan ah magaalooyinka qaar sida niagra falls ayaa masaajidda loo ogol yahay inay markiiba ku tukadaan tiro aada u kooban culamaa udiin badan ayaa qaba in guriga lagu tukado beddelkii tiro ka badan tan ay dowladdu cayintay lagu tegi lahaa masaajidda sidaasna uu ku faafi lahaa xanuunka waa kan sheekh cabdiwahaab nuur sheekh xasan imaamka masjidka caaisha ee magaalada niagra falls ee dalkan canada walaalaha muslimiinta oo dhan waxaan leeyahay khaasatan soomaalida ciid mubaarak taqabal allahu mina wa minkum acmaashii aan soo qabanin ilaahay hanaga aqbalo marka waxaan leeyahay ciid wanaagsan haddaan gudagalo sida loo ciiday niagara follis waad la socotaa waddanka waxaa ka jira covid nineteen masaajidaha weli waa xiran yihiin meelaha waxaa leeyahay labiiyo toban qofaa la ogol yahay waxaan dhihi lahaa dadka walaalaha ama dadka oo masaajidaha imaanay maadaama dowladdii ay soo rogtay labi-iyo toban qof ayaa la ogol yahay si macnaha cudurkiina loo xakameeyo marka waxaan usoo jeedin lahayn in ayaga guryaha carruurtooda ay la dugtaan waxa anag aan u socono sunno waaye haddana waxa waaye dhib weynaa imaaday oo anaga aan wax aan ka qaban karin marka ummadda waxaan usoo jeedin lahaa in ayaga guryahooda ay ku nagaadaan in ilaahay subxaanahu watacaala ha baryaan in dhibkan ilaahay naga qaado ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay laa yukalifu allahu nafsan ilaa wuscaha covid sagaal iyo toban ayaa sidoo kale caqabad ku noqday hooyooyin hadiyado xilliyada ciidda siin jiray caruurta gaar ahaan kuwa u baahan waatan mar kale ayaan cumar waxyaalaha kale oo annaga haddii aan hooyooyinka soomaalida nahay waxaan sameyn jirnay ciid walba lacaga ay inta isku dardarno ayaan waxaan usoo gelin jirnay ilmaha nacnac iyo xanjo iyo adig wax isku jiro gift yaraa u sameyn jirnay markaas waxaan sameyn jirnay maalinta ciidda ayaa ilmaha loo qeybin jiray marka taasna way yaraato hadda waxaa xataa wixii ciiddii hore waa sameynay wixii waa soo aruurina waa isku kakeenay xaafadihiyaa la gargaraacay waxaway dadka qaarkood albaabkii kaama furayaan because waxawaaye cobadkaa jiro way ka cabsanayaan alaabta xataa wixii inay ka qaataan because viruska inaa qabtin in kale ma yaqaanaan marka hadda sanadkan wayba kasii daran tahay dukaamadii wixii dhanaaba xiranba marka wixii xataa dukaankii markaad tagtid waxay kuleey waxaan non essential waaye wax oo noo baahnayn waaye waa wax laga maarmo marka maba soo gedi kartidba maadaama culaysyadan dhan ay jiraan oo uu sababay covid sagaal iyo toban dad badan ayaa qaba in internetka iyo taleefanadu ay yihiin qaabka keliya ay soomaalidu isugu hambalyeynayaan munaasabadda ciidulfitriga sida keliya ciidda ciidulfitriga iyo farxaddeeda lagu muujin karo hadda waxay tegeysaa keliya in dadka ay telefono isu diraan ay teleefonadaas isugu marxabeeyaan ay telefonada ku wada hadlaan mar hadday dhibaata ay dhacdan naftirkeeda in dadka ay la yimaadaan weji kale oo ay kaga gudbaan isku imaatinkoodii isu aragoodii walow soomaalida ay aada u jeceshaan inay isu yimaadaan oo is arkaan oo ismarxabeeyaan maadaama bil ramadaan lasoo gudbay laakiin haddana weli maadaama magaalooyinka ay kala xiran yihiin waxaan filaya dadka inay isugu wada celi doonaan inay telefon isuwada diraan ay qadka telefonada ku wada hadlaan xuseen nur xaaji v o a toronto